waa mahadsan tahay hadalka taliyaha wuxuu u yahay hadal aad iyo aad oo xanab badan u leh waana hadal aan oon laba filanaynin qof taliyo asluub ah inuu sameeyo hadalka noocaasa oo anshaxa inta badan kafoqbikaasa inuu yidhaahdo dadka lixaadka la ama ku beelay ciidanka ayagoo shaqeynaya lixaadkoodii ama ayagoo cusub damcay inay qortaan labadaba inuu yidhaahdo waxba noo qaban maysaan isaga taga meesha oo lagu sameeyo wax bahadilaad noocaas u eg uma qalmaan dadka naafada waana waana xuquuq madani ah oo ay leeyihiin dadka naafada ayay kamid tahay haddiiba ciidan ahay kabasii daranba oo horena meesha shaqada hore ugu sii jiray laakiin taliyuhu marka aan wareysanay waa uu beeniyey in ay ciidamadaasi hore uga shaqayn jireen ciidanka oo ay ku naafoobeen iyagoo qaranka u shaqaynaya waxaa kaluu sheegay in dowladdu ay xaq u leedahay in ay sheegto cidda ay qaadanaysa iyo cidda kale dowladda xaqa uleedahay inay sheegto cidda ay qaadanaysa in kaleeto hore waa loo samayn jiray w markii la qaadanayo ciidamada weligeed waa la samayn jiray dadka shuruudaha laga raba qofka la qaadanayo waxyaabaha aadka u dhibsanaa waxay tahay in taliyii ciidamada asluubka soomaaliyeed asluubka dadku ku hogaamiyo inuu asagii ay ka imaanayaan ereyo aada u kulkulol oo dadkii laxaadka la ama dadka baahiyaha gaarka qaba la yidhaahdo ilaawo iyo luglaawo halkaan looga taasaa aada iyo aad arrin oo waxay noqotay culeskeeda le noqotay dacwaddiina yaad u gudbiseen markaa idinku dacwadeena waa u dirnay dhammaan waa u dirnay dowladda meelaha relevantiga nala ahna waa u dirnay dadka kaleto shacabkana waa la wadaagnay in arrintaas ay tahay arrin xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha gaar ahaan xuquuqda dadka naafada ah marka waxa ugu weyn dhibsateen waa qaabka uu hadalka u dhigay miya waa qaabka hadalka u dhigay iyo haddii ay hore u jireen anaga ma garan karno dad badan oo ciidamadaa jiro oo anigaa kula hadlayo kiiskooda ana aan gala hadda kahor oo ciidamada ayagoo ku tirsan markay dhibaatoobeen jidka looga tegay oo lugihii ka go-een ama xubnihi ka go-een wadooyinka looga dhaqaaqay la daryeeli waayo marka arrintan marka anaga hadda waxaa laga yaaba inuu aada gobaadsanayo taliyuhu laakiin ay tahay dad kamid ah inay already ahaayeen dadka shaqada ku jiray oo shaqada ku laxaad yeelay saasaan aaminsanayo laakiin sida warkiisoo dib haddaan uqaadana xataa hadalka noocaasa ma ahan hadal qof mas-uul ah oo shaqada intaas leeg bulshada u hayo hadal laga filin kara ma ahayn